ardayda iskuulka hoose dhexe sare carafaad ee magaalada baydhabo iyo weyba barxadda iskuulka lanka goboday bandhig lanku tiragalay in ardayda iyo haka bandhigan rubaayadooyin gabayo nashiidooyin iyo hana kalo fara badan taas oo maamulka iyo macalimiinta iskuulka yoan ku tiragaleen inyo ardayda markaasyo farhadka laga adaan walibana bandhiga gobro ku hayay baxda walbarashada degmada baydhabo maamulka iyo macalimiinta iskuulka carafaad waalidiin iyo marti sharafyaal duwan ankoreenkaana kumid ee ardayda langobaday bandhiga iyo weybayo ha bandhigana gobaya nashiidooyin iyo heese markaasayti lankugun lahay walbarashada muhiimadii lataa Education plays an important role in everyone's life. It is the most, it is the most important factor for the development, development and social progress. It equips people with needed skills, values and necessary. Values necessary for personal growth, economic sense.
laydin sugaaye soo noqod wanaagsan sacaba furan ku soo dhowaada waa dugsigiine ku soo dhowaada walalayaalow soo dhowaada
أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداته ومحبة الرحمن وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان
umri dheer iyo caafimaada eebbaweene ku baryaaya dadweynow i daawanaaya mataqaanan waayo hooyo hooyo waa jannada dhinaga kale waxaana ku mid ee martidii ku qaybgalay bandhiga iyo weliba siyadii ardaydiion ka dhiirgelina inyo sii wadaan walbarashadiio ka maamulo ahaan ee iskuulka carafaadna waybayoon kuma hadnagana juhdiga markaas iyo geliy ardaydiis macalimyaala waqtaa geliyeen macalimiintas may faday anti dheer eedan kamaadsantin may leeyina sacba leey macalimiinta sa in sacbiyoy sacabka sacabka macalimiin macalimiinta bandhagan haddii aryan eedan kamaadsanin saaso kalmayn kamaad nagaane agaasime maxmed aadan jimcaale iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada baydhabo oo yoon maanaa iskuulka bandhagaas noolagiibkaadahaayan yoon mayba leey maanaa lena eedan kamaadsantin may lena hadhow aada lena sacabka haysee yoona قدومي وحبرشد تكمد بيرو يو أقاسم محمد آدم جمالة يو أنا سعبا لين وفكست أوجيك أنترو جنو ولي وكيلك يا وزارة وحبرشد مركز وزارة مركز ولي تاج أنت يا هرمريد إديك ده وحبرشد ولا رجع معلمين كمدة معلمين توزارة وحبرشد أستاذ إيران ما سني أن والأبشة إسكولكم أنا مرة هنو ديرتي ملت أصلا لي موجازة إسكو دوبنات إسكو هرنات مركز أرضية ولا سين لها بدي أقرأ يلا ورصدي ولا رجع لان لو بري مرجع فصل ما جاتاري سد هذا أنت فراس فرنا ما فدا ياري مرك تاسري مجاز جهد تجيو دلك يوسك دوبنا تمام ملك مرك جوتا ولا ما نجاي و مرة هذا صار سكولك عرفات فرينتيرو مركون دردارتين وير ولا واه وحبرشة مركي لك شقة يوم صالحان أرماية ترتا أنك أردايقن ما يي معلن كن ما يي ما ملكن ما يي ما ينتدت حكول ميان تتشاني معنا walaa salina qadaasa dadka hadafka iska lan hadaf gaar ee lana mijar lan ulijeedo gaar ee lana mijar markaan dadka dhan wala insaminina waxbarashada lama kelimaad oo muhiime fariinga in siin dhibo fadan geek hata jeer hayse la qaadaayo iskuulka wali ka usday lan kasa akhlaagiyan mas adaabiyan iskuulkan wala ka kordhay ama walantara in la abaalmariyo horta jeediga qodobkooda arday nagadoy macallin nagadoy maamul nagadoy adduunka majart langmaha santilingaran shaqo muudo kor biniaadanka mara deegaas langamaha sanaado kor langa dadaale umudiitan wali ku dhimatay lankamaha santimeero maamulka iskuulka carafaad ee magaalada baydhabo iyo wada dadaalo la ka hormarayo walbarashada ardayda iskuulka carafaad ee magaalada baydhabo